degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose waxaa laga dhagaxdhigay iskool waxbarasho oo lagu talagalay inay wax ku bartaan caruurta barakacayaasha ee ku nool degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose iskoolkani ayaa waxaa laga dhagaxdhigay xaafada danwadaagaha gaar ahaan waaxda midnimo ee xaafadaasi haddaba iskoolkani ayaa waxaa hirgeli intiisa iska kaashaday hay-adda sef the jurland isbahaysiga waxbarashada adduunka dhagaxdhiga iskoolkani ayaa waxaa ka qayb qaatay maamulka degmada dhoobley iyo iskuduwaha wasaaradda waxbarashada dhoobley iyo weliba madaxa ka socotay hay-adda sef the jurland faraxsanahay wasaaradda waxbarashada ahaan run ahaantii dhagaxdhigan qiimaha badan ee aad inoo dhagaxdhigaysaan iskuul cusub iyo iskuulkii danwadaag oo isagana laba galaas lagu darayo aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay saad aragtiin ardaydaas faraha badan oo meeshaan hadda degan oo iskuul la-aanta ee maanta farxadooda aan lasoo koobi karin run ahaantii inaad maanta iskuul a u dhistaan anaga wasaarad ahaan aad baan ugu faraxsanahay hadduu ilaa yidhaahdo insha allahu tacaala waana jecelnahay inaan iskuulkaasi aan gacan aan ka geysano insha allahu intii karaankeenna ah maanta waa maalin farxad weyn farxad bayna u tahay bulshada dhoobley gaar ahaan caruurta waxaan dhagax dhigaynaa iskuulka iskuul shan qol ka kooban oo primary ah oo caruurta halkan degan ay wax ku baran doonaan waana ayna horumar ku gaari doonaan waxbarashada waa jidkii muxuu ahaay ama horumar lagu gaari lahaa ama nabad lagu gaari lahaa biniaadamkana haddaan wax baranin biniaadam dhaam taam ah ma noqonayo diin iyo iyo waxbarasho kaleba marka waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta iskugu nimaadno inaan iskuulkaas u dhagax dhigno caruurta soo koraysa bulshada degmadan ku noolna aad baan ugu mahad celinayaa ka qayb qaadashada ay ka qayb qaadanayaan hirgelinta iskuulkan ayaa wuxuu lii sheegay in dhulka ay bulshada bixisay taasna aad baan ugu faraxsanahay dadku markay ay wax qabsadaan baa wax lala qaban karaa waxaan kaloon u mahad celinayaa deeqbixiyaha muxuu ahaaye waxbarashadan guud ahaan soomaaliya hadda ka socota iyo gaar ahaan iskuulkan deeqda ee maalgelisay oo ah isbahaysiga adduunka ee waxbarashada ama g b e sida loo yaqaano aad baan ugu faraxsanahay inay muxuu ahaaye maalgelintooda ay meel kasta gaartay caruurta
aad baan dhagax dhiggan usoo dhaweynaynaa waayo baahi baahidu meeshay ka jirto runtii meeshan ahayd waayo meesha waxaa la yidhahdaa midnima seed midnima seed waxaa loogu talagalay dadka barakacayaasha in la isugu keeno oo dhinac loo soo wareejiyo hal dhinac laga dhigo marka tan bilow bay u ahayd marka intii maanta loo helo iskuul aad baan ugu faraxsannahay waxaan u mahad celinaynaa oo kale hay-adda staff hawlo kalena way haysay maantana de xagga waxbarashada gashay oo de iskuulkii iskuullay dhisa aad bay farxad noogu tahay maanta inaan dhagax dhigno iskuul hoose oo dhageergelinayo midnima side oo ay degan yihin dad dan yara waxbarashadii runtii aad iyo aad ugu baahnaa aad iyo aad baan ugu faraxsannahay intii ka soo shaqaysayna oy safda jildaren iyo isbahaysiga waxbarashada adduunka waan u mahad celinaynaa runtii meesha waxaa ka jirtay baahiyo fara badan oo ugu horeyso baahida waxbarashada waxaan is leeyahay baahidaas wax badan bay ka qaban doontaa muxuu ahaa iskuulka ka qaban doonaa haddii la yidhaahdo qaybaha kalena waa lagu dari doonaa laakiin hadda waa marxalad bilow ah wey marka dadkan iskuul mayna haysanin insha allahu tacaala waana deegaan ballaaran oo loogu talagalay in lagu soo ururiyo dadka barakacayaasha iyo dadka qaxootiga ka soo laabanaya marka iskuulka ugu horreeyey ee laga hirgeliyo mid kalaa jiro oo ku yaalla danwadaag kana waa kii labaad marka aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waxaan leenahay in cid kastoo ka soo shaqaysay way mahadsan yihiin